أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه باب تأويل قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين هذا متكن باب تأويل قوله تعالى ilaahay qowlkiisa fasiraaddiisii ayuu u baab yahay aayaddan macnaha loola jeedo iyo ulajeeddada ilaahay uu ka leeyahay subxaanahu wa tacaala min bacdi wasiyatin yuusii bihaa aw daynin bimacnaa qismatulmawaariid waxaan u soo qadaraynaa mubtade maxduufa qismatulmawaariidi dhaxalka qaybintiisii min bacdi wasiyatin dardaaranka bacdi ayuu ahaaday bimacnaa min bacdi tanfiidi wasiya dardaaranka fulintiisa ka bacdi ayaa xoolaha dhaxalka la qaybiya wasiyadaasoo yuusii shaksigu bihaa bitilka alwasiya dardaarankaa qofku uu dardaarmay aw amase daynin bacda qadaa'i daynin daynka gudiddiisa ka bacdi ayaa xoolaha dhaxalka qaybintiisu ahaatay imaamu albukhaari raximahu llahu tacaala halkan wuxuu ka guda gelay aayaddan ulajeeddada laga leeyahay macnaha sheekhu uu ka deliishanayana waxaa weeye maadaama deynka aayaddan ilaahay uu dib u dhigay wasiyadiina lasoo hormariyey wuxuu sheekhu inoo sheegi ana dayna mu'akharun lafdan wa muqadamun xukman macnaha sheekhu uu ka deliishanayo macnahaas weeyo addaynu mu'akharun lafdan xagga lafdiga aayadda deynka waa lagu dibdhigay laakinahu muqadamun xukman laakiin xugun ahaan deynku isagaa horreeya saasuu ula jeedaa imaamu albukhaari yacnii qofkani wasiyadii uu dardaarmay haddii meydka wasaayaad ay jiraan oo xoolo uu dad u dardaarmay isagiina xuquuq lagu lahaa oo xuquuq maaliyaahoo deyna lagu lahaa marka hore deynkaa la bixina markii deynka la bixiyo kabacdi ayaa dardaaranku ku xiga markaa kabacdi aa xoolaha la qaybin marka ulajeeddada sheekhu waxaa weeye waa deynku waa mu'akharun lafdan wa muqadamun xukman leanna waxaa weeye lafdigan meesha lagu cadfay oo min bacdi wasiyatin yuusii biha aw daynin lafdu ow laa yaqtadi tartiib lafdiga ow tartiib ma keenayo qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala wayudkaru waxaa la sheegaahu yidhi imaamu albukhaari ana anabiya nabigu sala allahu calayhi wasalam qadaa bidayni dayn inuu xukumay nebigu sala allahu calayhi wasalam bimacnaa biqadaa'i deyn deynka bixintiisii inuu xukumay nebigu sala allahu calayhi wasalam qabla alwasiya qabla tanfiidi alwasiya dardaaranka fulintiisii ka hor wuxuu xukumay deynka in la hormariyo nebigu sala allahu calayhi wasalam waana axaadiista uu doonayo sheekhu inuu ku fasiro aayaddii hadda sheekhu uu soo deliishanayay wa qowlihi caza wajal qowlka ilaahayna waa u baab ilaahay uu yidhi ina allaha ilaahay ya'murukum ilaahay wuxuu idin amri an tu'adduu inaad gudataan alamaanaati ammaanooyinka inaad u gudataan ilaa ahlihaa ammaanaadka ahalkii iska lahaa inaad u gudataan fa addaa'u alamaanati ammaanada gudashadeediiyo axaqu ka xaqnimo badan min tadawuci alwasiya wasiyadii oo sunnada ahayd waxaa ka horeeya ammaanada wahuwa deyn deynka marka hore meydka in laga bixiyo ayaa ka horreeyuu ula jeedaa imaamu albukhaari in tanfiidu lwasiya la sameeyo oo dardaarankii la fuliyo qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala wa qaala nebiyu nabiguna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa sadaqata sadaqa ma jirto ilaa can dahri ghinan lafdu dahri waa muqxamun fi lxadiis xadiiska muqxamuu ku yahayo waa la soo dhexgeliyey oo bimacnaa zaa'idhu laa sadaqata sadaqa ma jirto ilaa can dahri ghinan ay ilaa can ghinan hodantinimo ma ahani bimacnaa ulajeeddada sheekhu xadiiskan uu ka leeyahay waxaa weeye waalmadyuunu laysa biqaniyin qof deyn lagu leeyahay hadde muxuu sadaqa iyo dardaaran ka bixiyaaba waa inuu marka hore deynka laga bixiyo wa qaala bnu cabbaasin cabdullaahi bnu cabbaas isaguna wuxuu yidhi laa yuusi lcabdu addoonku ma dardaarmi karo ilaa biidni ahlihi bimacnaa sayidihi ayaa loola jeeda ahalka laa yuusi lcabdu addoonku ma dardaarmi karo ilaa biidni ahlihi ay biidni sayidihi sayidkiisa idankiisa maahane dardaaranka addoonka lama aqbalayo wasiyada addoonka sidiisaba oo masaa'ilka laysku khilaafsan yahay uu ka mid yahayo imaamu shaafici raximahu llahu tacaala isagu wuxuu qabaa addoon dardaarankiisu ansaxayo waxaa ka jira wasiyatu lmukaatab biidni sayidihi wuxuu leeyahay imaamu shaafici tasixu wasiyatu lmukaatabi biidni sayidihi oo addoonku hadduu yahay addoon mukaataba sayidkiisiina uu u fasaxo oo dardaarankii asagu u idmo waa dardaarmi karaa huu leeyahay imaamu shaafici raximahu allahu tacaala laakiin cabdullahi bnu cabbaas isaga aharkiisana kalama qaadin bayna almukaatabi wa gayrihi mukatab iyo kayrkiisa isagu kalama saarin cabdullahi bnu cabbaas qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala wa qaala nabiyu nabiguna wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam alcabdu addoonku raacin addoonku wuxuu mas-uul ka yahay fii maali sayidihi sayidkiisa maalkiisu addoonku mas-uul ka yahay maadaama mas-uulu ka yahay la yidhi falaysa lahu tabarucun ila biidni sayidihi maal ma bixin karo tabaruc ma samayn karo wasiyo ma samayn karo dardaaran ilaa sayidkiisa inuu ka fasax qaato ma ahani qala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadathana maxamed bnu yuusuf maxamed bnu yuusuf albikandi qaala xadathana alawsaaci cabdiraxmaan alawsaaci can izuhriyi can saciid bni lmusayib wacurwat bni zubayr ana xakiima bna xisaamin qaala wuxuu yidhi saxaabigaasi sa'altu rasuula allah rasuulka ilaahay aan wax weydiistay sala allahu calayh wasalam fa acdaani maalkii aan weydiistay waa i siiyey rasuulka sala allahu calayh wasalam uma sa'altuhu mar labaad aan weydiistay rasuulka sala allahu calayh wasalam fa acdaani haddana waa i siiyey nabigu sala allahu calayh wasalam uma qaala lii markaasuu nabigu igu yidhi sala allahu calayh wasalam isagoo su-aasha iga wacyigelinay iyo qofku inuu qof bini aadama uu wax su-aasho isagoo ka wacyigelinaya nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi yaa xakiimu xakiimow ina haadaa kan kaasoo almaala maalkaahi khadirun waa wax doogahoo cagaaran oo kale waxa dooggaana indhuhu way jecel yihiin inay iska fiirsadaan maalka marka indhuhu way jecel yihiin xulwun waa wax macaan carabku uu jecel yahay wax macaan inuu dhadhamiyo naftuna sidaasay maalka u jeceshahay faman akhadahu maalka qofkii qaata uu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam bisakhaawati nafsin nafta deeqsinimadeeda qofkii ku qaata isagoon waxba weydiisan qof bini aadama buurika lahu shaksigaa waa loo barakeeyaa fiihi fii ma akhadahu min almaal wuxuu qaatay oo maala waa loo barakeeyaa waman akhadahu laakiin maalka qofkii qaata biishraafi nafsin nafta damaceeda iyo hungurigeeda ku qaata damac qofkii ku qaatoo damaca lagu siiyo maal lam yubaarak lahu shaksiga looma barakeeyo fiihi fii ma akhadahu wuxuu qaatay oo damacii iyo hungurigaa uu ku qaatay looma barakeeyo barakadaa laga siibaa huu yidhi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi hadde waxa haddii baraka laga siibana waxa weye adiga unbay ku gubayaan adiga unbay sabab kugu noqonayaan faqri xadiis kale waxaa jiray nabigeena sala allahu calayhi wasalam uu ku yidhi wamaa fataxa cabdun baaba mas'alatin ilaa fataxa allahu calayhi baaba faqrin addoonku albaab su-aal iskuma furuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam ilaa ilaahay wuxuu ku furaa albaab faqri ah wa kaana wuxuuna noqdaa huu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam qofka dadka wax weydiista kaladii qofkii oo kale yaakulu wax cunaya walaa yashbacu aan dhergaynin qof maantao dhan cunto iska daldalaya cuntadiina waxba aysan u kordhinaynin manaafica iyo dhereg aysan u kordhinaynin kaasuu la mid yahay yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam walyaddu gacanta gacantaasu alculya ee sarraysa ayaa khayrun ka khayr badan min alyaddi sufla gacanta hoosaysa wax qaadanaysa qaala xakiimun wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow waladii bacadaka bilxaqi yaan ku dhaartaahe laa arza'u ka nusqaamin maayo axaddan qofna bacdaka adiga gadaashaa shay an waxba ka nusqaamin maayo qofna wax ka qaadan maayo xataa ufaariq addunya ilaa addunyada aan ka faaruqo fa kaana abubakrin wuxuu ahaa yadcuu mid u yeera xakiiman xakiimuu sayidina abubakar fii khilaafatihi ayuu u yeeri jiray liyucdiyahu si xakiim uu u siiyo alcadaa waxsiin maal si uu u siiyo fayaabaa xakiim waa diidaya an yaqbala minhu abubakar shay-an inuu wax ka aqbalo wax ka qaato waa diidayey suma markaa kabacdi ina cumara ayaa dacaahu xakiim haddana u yeeray xilligii khilaafadii sayidina cumar liyucdiyahu xakiim si uu wax u siiyo fa abaa waa diiday xakiim an yaqbalahu inuu aqbalo maalkii cumar uu siiyey fa qaala markaasuu wuxuu yidhi sayidina cumar yaa macshara almuslimiin muslimiinta jamaacadoodiiyow inii anugu acridu calayhi xakiim waxaan u bandhigay xaqahu xaqiisii alladii xaqaas oo qasama allaahu lahu ilaahay u qaybiyey min haada kan xaggiisana uga qaybiyey kaasoo alfay fay ahaa fay iyo xataa xaqa uu ku lahaa wax su-aal xataa ma aha waa wax isagu xataa xuquuq uu ku lahaa waa diidey waa diidey lianlaa yakuuna dariicatan lilmas'ala si uusan dariico ugu noqonin su-aasha albaabkeeduusan ugu furin xuquuqdii uu iska lahaayo maalka fey uu xataa diidey fa abaa waa diiday ogaaduu yidhi sayidina cumar an yaahudahu maalkii feyga inuu wax ka qaato falam yarzac xakiimun axaddan waxba kama nusqaamin axadkaasoo min annaasi dadka ka mida bacda annabiyi nabiga kabacdi sala allahu calayh wasalam xataa tuwufiya raximahullah ilaa laga oofsaday xakiim ibnu xisaam marka xadiiskani baabka xaggee munaasabada uga leeyahay xadiiskan munaasabada baabka wuxuu uga leeyahay waxaa weeye waa maxalu shaahidka imaamu albukhaari walyaddu alculyaa khayrun min alyaddi sufla yacni maadaama xadiisku sidaa la yidhi ulajeeddada uu ka leeyahay waxaa weeye yaddu qaabididayn waa culyaa macnan yaddu qaabididayn waa culyaa macnan yacni qofka deynka haddii aad ka qaadanaysid ma ahan macnaheedu ma soo gelaysid alyaddu sufla ma tihid leanna adiga xuquuqdaadiyaad raadsan xaqaaqiyaad raadsan oo alyaddu sufla adigu ma noqonayside bal waxaad noqonee alyaddu alculyaa macnan gacanta sarraysa ayaad macno ahaan aad ka mid tahayoo sida lafdu deynba uu u yahay mu'akharun lafdan wa muqadamun macnan lafdiga deynka oo aayaddaba macno ahaan sida ugu horreeyo qofka haddaad deynkaagii iyo xaqaagii aad ka qaadanaysidna macno ahaan gacantaadaa sarraysa macno ahaan gacantaadaa sarraysaw qaala alimaamu albukhariyu raximah اllahu tacaala xadaثana bishr bnu muxamedi sakhtiyaani huwa almarwasi qaala akhbaranaa cabdullahi wa cabdullahi bnu mubaarak almarwasi qaala akhbaranaa yunus wa yunus bnu yaziid alayli can zuhriyi qaala akhbaranii saalimu can ibni cumar radi allahu tacala canhum qaala wuxuu yihi saalim qaala wuxuu yihi cabdullahi bni cumarow cabdullahi bni cumar wuxuu yihi samictu rasuula allahi salى allahu alayh wasalam yaquul kullukum dhammaantiin raacina tihiin mas-uul ومسؤuل qof walbana waa la weydiin can raciyati amaanadiisii wاlimaamu imaamkuna raacin mid ilaaliyaha weeyo mas-uulin waa la weydiin imaamka madaxweynaha loola jeeda can raciyatihi raciyadiisii iyo amaanadiisii waa la weydiin wالrajulu ninkuna raacin wuxuu raaciyo ka yahay ilaaliyo ka yahay fii ahlihi ahalkiisa dhexdiisu ilaaliyo ka yahay وamas-uulun nin kastana waa la weydiin doonaa can raciyati amaanadiisii wاlmarأaةu islaantuna fii beyti zawjiha ninkeeda gurigiisay raaciyo ka tahay وamas-uulatun waxaa la weydiin can raciyatiha ammaanadeedii islaanta iyadana waa la weydiin walkhaadimu adeeguhuna fii maali sayidihi maalka sayidkiisa khaadim waa bimacna alcabdiyaa loola jeedaa fii hadihi riwaaya addoonku isaguna maalka sayidkiisuu raacin ka yahay oo mas-uulun isagana waa la weydiin can raciyatihi ayaa la weydiino waa sidaasuu maadaama isagana wax la weydiinayo ma dardaarmi karo wey ilaa biidni sayidihi ayuu ula jeedaa imaam albukhaari qaala markaasuu wuxuu yidhi wa axsabu waxaan u malayn waa raawigii xadiiska warinaya cabdullahi bni cumarow qaala cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi wa axsabu waxaan u malayn an qaala inuu nebigu yidhi salى اllahu wslam wbaaraka calayh wاrajulu raacin fii maali abiihi ninkuna wuxuu ilaaliyo ka yahay maalka aabbihi ayuu ilaaliyo ka yahay inuu ku darayna waan u malaynaa nebigu salى اllahu عalayh wasalam qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabun idaa waqafa aw awsaa liaqaaribihi waman ilaqaaribu baabun hada midkani baabun baabu idaa waqafa hadduu wax ku waqfo liaqaaribihi qaraabadiisii hadduu wax ku waqfo aw amase awsaa liaqaaribihi ama qaraabadiisii uu maal iyo hanti u dardaarmo fahal yasixu daalika kaasi ma ansixi waa saxiixu saxiixu wa man ilaqaaribu yaase loola jeedaa qaraabada hadduu qofku qaraabadiisa u dardaarmo qaraabada intee loola jeedaa xuduuddeeda intee lagu xadayn masaladaasuu rabaa sheekhu halkan inuga hadlo wuxuu ka hadli sheekhu raximahu llahu tacaala alwaqfu cala alaqaarib iyo alwasiyatu lilaqaarib waa saxiixa qaraabadii in wax lagu waqfo qaraabadii in wax loo dardaarmo waa saxiix oo iyadaaba ajir badanba iyadaaba ajir badan oo dadka qaraabada in wax loo dardaarmo ama hantida lagu waqfo iyagaaba ajir badan waxaa kaloo sheekhu uu ka hadli doonaa wamanil aqaaribu yaa loola jeedaa qaraabo qofku hadduu yidhaaho tusaale ahaan hebel qaraabadiisii ayaan wax ku waqfay ama uu yidhaah aniga qaraabadeydii qaraabadaydii ayaan wax ku waqfay hadduu yidhaaho maxaa loola jeedaa qaraabadaas ulajeedada laga leeyahay maxay yihiin imaamu maalik raximahu allahu tacaala isagu wuxuu leeyahay qaraabadeedan wax ku waqfay qofku hadduu yidhaaho takhusu lcasaba qaraabadaasi waxay khaas ku tahay dadka casabada ah casabada bisaa loola jeedaahe dadaan casabo ahayn ma soo gelayo dardaaranka qofku hadduu yidhaaho qaraabadaydii ayaan hantidan aan u dardaarmay abi xaniifa raximahu llahu tacaala isaguna wuxuu leeyahay qofku hadduu yidhaaho qaraabadaydii ayaan wax u dardaarmay hadduu yidhaaho waxaa loola jeedaa huu leeyahay kullu raximin muxaramin min qibali alabi waalummi waa qof walboo maxramkiisa ah qof walboo maxramkiisa ama ha ka yimaado dhinaca aabbaha ama ha ka yimaado dhinaca hooyade wuxuu shardiyey qofku inuu maxram yahay qofku inuu maxram yahay ayuu shardi ka dhigay abi xaniifa qofku hadduu yidhaha qaraabadaydii ayaan hantidan ku waqfay ama qaraabadaydii ayaan u dardaarmay ama imaamu shaafici raximahu llahu tacaala masaladan labuu u kala qaaday imaamu shaafici raximahu llahu tacaala masalada wuxuu u kala qaaday qofku inuu yidhaha qaraabadaydii ayaan wax ku waqfay iyo inuu yidhaha qaraabatu fulaan hebel qaraabadiisii aan wax ku waqfay labadaas u kala qaaday imaamu shaafici raximah llahu tacaala qofku hadduu yidhaaho waqaftu calaa qaraabati nafsi aniga qaraabadaydii aan maalkan ku waqfay ama maalkan waxaan u dardaarmay qaraabadaydii hadduu yidhaaho imaamu shaafici wuxuu leeyahay laa yadkhulu alaslu asalkii ma soo gelayo asalkii ma soo gelayo bimacnaa asalkii ma soo gelayo ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye qofkan aabbihii iyo hooyadii iyo owlaaddiisiiba ma soo gelayaan leanna waxaa weeye waa biistinaa'i sharci sharcigaas soo istidnoodayoo yacni inaysan waaris soo gelayn waa jamiic ulwaaris buu ula jeedaa asal iyo farac kaliya ulama jeedo imaamu shaafici qaraabatu nafsi aan ku waqfa hadduu yidhaaho wuxuu leeyahay laa yadkhulu alwaarisu waarid ma soo gelayo biistinaa'i sharci leannahu waaridka sharcigaa soo reebay ilaa qofka hore masale waxaan usoo qaadannay inaan qof waarida wax loo dardaarmi karin sharciyan qof waarida inaan wax loo dardaarmi karin ayaan soo marnay imaamu shaafici marka wuxuu leeyahy hadduusan asagu soo reebin sharcigaa soo reebay hadduu qofku yidhaaho qaraabadaydii ayaan xoolahan u dardaarmay laa yadkhulu alwaaridu waarid ma soo gelayuu leeyahy qof waaridaba ma soo gelayo biistinaa'i sharci ayuusan ku soo gelayn sharcigaa diiday waarid inuu soo galo masalada labaad oo imaamu shaafici raximah allahu tacaala dhinaca qaraabada u kala qaaday waxaa weeye qofku hadduu yidhaaho qaraabatu fulaan hebel qaraabadiisii ayaan maalkan u dardaarmay ama aan ku waqfay hadduu yidhaaho wuxuu leeyahay imaamu shaafici yadkhulu fiihi alwaariثu wagayruhu wاlqariibu wاlbaciidu wاlghaniyu wاlfaqiiru wاlmuslimu wاlkaafir wixii dhammaaya isla soo gelayuu leeyahy xata alkaafir gaalkii xataa waa soo gelaahu leeyahy masaladaasuu ballaariyey imaamu shaafici raximah allahu tacala waa markuu yidhaaho qaraabatu fulaan qaraabatu fulaan hebel qaraabadiisii ayaan wax ku waqfay hadduu yidhaaho imaamu shaafici wuxuu leeyahay yadkhulu alwaariثu wagayruhu qofkii waaridka ahaay oo dhaxalka wax ku lahaa iyo qof aan waaris ahayn waa soo geli waalqariibu waalbaciid qaraabadii dhoweyd iyo middii baciidka ahayd waa soo gelayaan waalmuslimu waalkaafir waxaa soo gelay uu leeyahay muslimkii iyo kaafirkii waaldakaru waalunhaa raggii iyo haweenkii waa soo gelayaan waalfaqiiru waalghaniyu faqiirkii iyo hanigii waa soo gelayaan oo macnaha dhinacaasuu ka ballaariyey imaamu shaafici raximah allahu tacaala qofku hadduu yidhaha hebel qaraabadiisii ayaan ku waqfay laakiin hadduu yidhaha aniga qaraabadaydii ayaan u dardaarmay ama aan ku waqfay hadduu yidhaha laa yadkhulu alwaarid waarid ma soo gelayuu leeyahay oo sharcigaa diiday oo ka soo reebay masaladaasu marka sheekhu ka hadli doonaa waa man ilaqaarib qaraabada maxaa loola jeeda marka isagu imaamu albukhaari raximah allahu tacaala wuxuu wataa qaraabo haddii la yidhaaho qaraabo layska idlaaqo inay soo gelayaan alqariib waalbaciid qofkii qariibka ahaa iyo baciid intuba waa soo gelayaan oo xadiiskii abi dalxa ayuu sheekhu deliishan doonaa raximah allahu tacaala qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala wa qaala haabitun haabit wuxuu ka wariyey waa haabitu lbunaani aladii lazima anas bna malikin arbaciina sana afartan sanuu laazimay sheekhiisii anas bnu malikin khaadimi rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam qaala anabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam liabi dalxa abi dalxa saxaabigii la dhihi jiray wuxuu ku yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam ijcalhaa beertaada bayruuxaa beertii bayruuxa waxaad yeeshaa lifuqaraa'i aqaaribika qaraabadaada dadkooda saboolka ah ee fuqarada ah yeelo ku sadaqayso fajacalahaa markaasuu abidalxa beertii wuxuu yeelay lixasaana wa xasaan ibnu haabit shaaciru rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam iyo wa ubay ibni kacbin labadaasuu ku sadaqaystay labadaasuu ku sadaqaystay oo qaraabadaada yeel markii la yidhi ee qaraabadiisii waxaa ka mid noqday xasaan ibnu haabit iyo ubay ibnu kacbin qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala wa qaala alansaariyu sheekhii ansaariga ahaa wuxuu yihi maxamed ibnu muhana ula jeedaa moxamed ibnu muhana in badan buu wax ka wari jiray imaamu albukhaari raximah allahu tacaala rijaashii saxiixu muslimkana waaba noogu jiri jiray moxamed ibni cabdillaahi ibnu lmuhana waa yani min nasli anas ibni malik khaadimi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam mashaaikhdii ku abtirsanaysay wa qaala alansaariyu ansaarigii wuxuu yidhi xadaanii abi aabbahi ayuu xadiis akhriyey waa cabdullaahi ula jeeda can humaamata waa humaamata ibni cabdillaahi ibni anasin khaadimi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam kulligood waa faracii anas farci anas weeye isnaadka dhammaanba wa qaala alansaariyu xadaanii abi can humaamata can anasin bimidli xadiisi haabit xadiiskii haabit oo kale ayuu isaguna noo sheegay haabit can anasin humaama can anasin isaguna labadsaas isku mutaabacaynaya qaala markaasuu wuxuu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam ijcalhaa yeel beerta yeel abu dalxow lifuqaraa'i qaraabatika qaraabadaada dadkooda fuqarada u yeel qaala anasun wuxuu yidhi fajacalahaa abu dalxa beertii wuxuu u yeelay lixasaana wa ubay ibni kacbin wa kaana aqraba ilayhi minii wa kaana waxayna ahaadeen xasaan iyo ubay aqraba kuwa dhowaasho badanoo ilayhi abi dalxay aad ugu dhowaayeen minii anigoo anasa anigoo anasa waa iga dhowaayeen qaraabanimo oo xasaan iyo ubay aaday ugu dhowaayeen abi dalxa oo beerta markaa sadaqaysanayo ula jeeda dhammaan waa ansaariyiin laakiin wuxuu leeyahay qaraaba ahaan iyaga iga dhowaa abu dalxa qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala imamu albukhaari marka wuxuu rabaa inuu sharxo sababta xasaan iyo ubayin ay qaraabo ula ahaayeen abidalxa iyo meeshay isaga soo dhacaan waa u abtirina wuxuu yidhi imaamu albukhaari raximah allahu tacaala wa kaana qaraabatu xasaanin wa ubayin qaraabada xasaan iyo ubay waxau ahaadeen qaraabadaasi waxay ahaatay min abi dalxa min qaraabati abi dalxa qaraabada abi dalxay qaraabadaasu ka mid ah iyaduna isku qaraabay ahaayeen wasmuhu abi dalxana magaciisa waxaa la dhihi jiray waa saxaabiga beerta sadaqaystaye zayd bnu sahli bni alaswad ibni xaraam ibni camr ibni zaydi manaat ibni cadiy ibni camr ibni malik ibni najaar saasaa la dhihi jiray abtirsigiisii abi dalxa wa xasaan ibnu haabit xasaanna waa ibna haabit isaguna haabit ibn اlmundir ibni xaraam isaguna marka waxay isaga soo dhacayaan xaraamkaas xaraamkaasay isaga soo dhacayaanoo saxaabiga abidalxaasna wuxuu ahaa zayd ibnu sahl ibni aswad ibni xaraam xasaanna waa xasaan ibnu haabit ibn اlmundir ibni xaraam halkaasi markay isaga dhabasocayaanoo waa qaraabo qariibaaw fayajtamicaani labadooda waxay ku kulmaan ilaa xaraam awowgaas xaraam halkaasay isugu imanayaanoo yidhi bukhaari wa huwa xaraamkuna alabu haalid waa aabbaha saddexaad mid walbaba wuxuu noqonaa aabbaha saddexaad uu labadoodiiba u yahay wa xaraamu bnu camrin wuxuu yidhi sheekhu wa xaraam xaraamkan oo ay ku kulmayaanna waa ibnu camrin xaraamkan awowaha lagu kulmay waa ina camri waa xaraamu bnu camri bni zayd ibni manaata ibni cadiy ibni camri bni malik ibni najaar wey awowahaas lagu kulmay wuxuu ku yidhi sheekhu wa huwa wa huwa xaraamkanina yujaamicu wuxuu jamciyaa xasaana bimacnaa yajmacu yaa loola jeedaa yujaamicda wa huwa xaraamkuna yujaamicu yajmacu wuxuu kulmiyaa xasaana wa abaa dalxa labadaasba waa kulmin wa huwa aabbahan wa huwa awowahan xaraamka ah yujaamicu ay yajmacu wuxuu kulmiyaahu isu keenaa xasaana wa abaa dalxa wa ubayan mu idin qoray nusqooyinkaa firiyo oo kordhig ah nusqo waxaad fiirisaan ubayun oo god ah iska qabta hadday jirto ya idinku idin gudma bas nusqadaasaan qaadanaynaa nusqada godka iyadaa sawaab ah leannahu kuma cadfana ubaya haddii lagu cadfo xasaan lagu cadfo macnaha naga fasaadayo waxay noqon wa huwa xaraamku yujaamicu yajmacu wuxuu kulmiyaa xasaana wa abaadalxa wa ubayanu kulmin ubayna awowgii xaraam maba ku jiraba awowgii yacni xaraam kuma jira ulajeeddada waxaa weeye wa ubayun waa mubtadaan ka dhigaynaa marka wa ubayu bnu kacbinna ilaa sittati aabaa'in isaguna wuxuu kula kulmaa ilaa lix aabbe lix aabbe markuu tirsado ayuu xasaan iyo abidalxa ku dhici isagu ilaa camri bni maalikin laga gaaro halkaas wey halkaasuu labadoodu isaga soo dhacayaan iyo ubay halkaasu uga soo dhacaa wuxuu ku yidhi sheekhu wa huwa saxaabigan ubayi laleeyahay abtirsigiisu waa ubay bnu kacbin ibni qaysin ibni cubayd ibni zayd ibni mucaawiyata ibni camr ibni malik ibni najaar facamru bnu maalikin ayaa yajmacu kulminaya xasaana wa abaadalxa wa ubayan saasuu ku toosi abtirsigu marka saddexdooda marka halkaas isugu kulminayaan oo camru bnu maalik isaga soo dhacaan laakiin labadana aada isugu dhow labada aada isugu dhow waxaa weeye yacni abaadalxa iyo xasaan ayaa aada isugu dhowo labadooda waxaanu soo qaadanay inay ku kulmaan awowaha saddexaad ee xaraam xaraam inay ku kulmayaan qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala wa qaala bacduhum culammada qaarkoodna masaladan markay ka hadlayn waa masalatu lqaraabaw qofku hadduu yidhaha qaraabadeydan waxaan ku wakfay ama qaraabatu fulaan aan ku wakfay maxaa loola jeedaa qaraabo wa qaala bacduhum culammada qaarna waxay yidhaaheen xanafiyadu ula jeedaa khusuusan abaa yuusuf alqaadi khusuusan wuxuu ula jeedaa sheekhii la dhihi jiray abu yuusuf alqaadi min alxanafiya abu yuusuf alqaadi oo madhabta xanafiyada ka mid ahaa isaguna markuu lafdulqaraabo xadaynayay wa qaala bacduhum culammada qaarkoodna waxay yidhaaheen idaa awsaa liqaraabatihi hadduu qaraabadiisa qofku xoole u dardaarmo fa huwa maalkaasi ilaa aabaa'ihi aabaa'i lmuusi kii dardaarmay aabbayaashiisii xaggooda u ahaaday fil islaami islaamka dhexdiisa xaalay ahaadeen aabbayaashu oo isagu wuxuu ku qeyday alaabaa aladiina kaanuu fi lislaam islaamu isagu ku qeyday meesha imaamu shaafici raximah llahu tacaala qofku hadduu hebel qaraabadiisii hadduu yani ku dardaarmo ama uu ku waqfo uu dhahayay yadkhulu fiihi almuslimu waalkaafir muslimkiiyo kaafirkii walqariib walbaciid kulli waa isla soo gelaya hebel qaraabadiisii aan dardaarmay hadduu yidhaha قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه إسحاق سمع وحو مغلي أنسا قال وحو أنس بن مالك قال النبي نبي وحو صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة وحو كويري أرى أنه وحان أركي أبو طلحة أن تجعلها بيرت هذا إن دياشو في الأقربين قرابة الإحداد فقال أبو طلحة وحو أفعل يا رسول الله رسولك إلهي وسمينا صلى الله عليه وسلم فقسمها أبو طلحة وحو قيبيي في أقاربه وبني عمه beertii wuxuu u qaybiyey qaraabadiisii iyo in adeeradiisii ayuu u qaybiyey wa qaala bnu cabaasin cabdullahi bnu cabbaasna wuxuu yidhi lamaa nasalad markay soo degtay aayaddan wa andir cashiirataka alaaqrabiin wa andir u dig nebiyullaahi moxamedu sala allahu calayh wasalam cashiirataka qaraabadaada digniinsii qaraabadaasoo alaqrabiina ee dhowaashaha badan qaraabada kuu dhow diinta ugu yeer markay soo degtay aayaddaasi jacala nebiyu nabigu wuxuu yeelay sala allahu wasalama wabaaraka calayhi yunaadii inuu naadiyo oo muxuu ku naadiyey nabigu sala allahu calayh wasalam yaa banii fihrin reer bani fihriyow yaa bani cadiinow libutuuni qurayshin dacaa libutuuni quraysh wuxuu isugu yeeray lafafkii reer quraysh ay ka koobnaayeen lafihii reer quraysh iyo jilbyadii reer quraysh ay ka koobnaayeen ayuu nabigu isugu yeeray sala allahu wasalam wabaaraka calayh taasoo uu tusinayo imaam albukhaari u deliishanayo qaraaba inay soo gelayso xataa alqaraabatu albaciida waalqariiba qaraabadii baciidadii iyo qariibo kulli inay soo gelayaan oo yani aayaddaa u deliishaday imaamu shaafici raximah llahu tacaala qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala wa qaala abu hurayrana wuxuu yidhi lamaa nazlad markay soo degtay waandir cashiirataka alaqrabiin qaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam yaa macshara quraysh marka qaraabada inay xataa soo gelayaan yacni heer quraysh oo dhan xataa kuwii ducadada ahay oo baciidka ahaa inay soo gelayaan u sheekhu deliishan raximahu allahu tacaala qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala baabun hal yadkhulu annisaa'u walwaladu fi laqaaribi baabun haadaa midkani baabun baabu hal yadkhulu nisaa'u dumarku ma soo gelayaan walwaladu carruurtiisa ma soo gelayaan fil aqaaribi qaraabada qofku hadduu yidhaaho waxaan ku waqfay qaraabadaydii ama qaraabada hebel ayaan maalkaygan ku waqfay ama maalkaygan aan u dardaarmay hadduu yidhaaho carruurtii iyo haweenkii qaraabada sharciyan ma ku jiraan ma soo gelayaan cinda aljumhuur haa waa ku jiraan oo imaamu shaafici uu ka mid yahay jumhuurta imaamu shaafici raximahu llahu tacaala waa soo gelayaan magaca qaraabada qofku hadduu yidhaha qaraabadaydii aan u dardaarmay ama xoolaha aan ku waqfay wixii haweenahoo dhanaa soo gelay wixii carruurahoo qaraabadii kulli waa soo gelayaan qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacala masaladaa deliilkeeduna noo sheegi qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacala xadathana abulyamaan alxakama bnu naafic alximsiyi qaala akhbarana shucayb huwa shucayb bn abi xamsata alximsi can zuhriyi qaala akhbaranii saciid bn musayb abu salamata bn cabdiraxmaan ana abaa hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi abu hurayra qaama rasuulu llahi rasuulka ilaahiyaa istaagay sala allahu wasalama wabaaraka calayhi xiina waqtigii anzala allahu ilaahay uu soo dejiyey caza wajal waandir cashiirataka alaqrabiin aayaddaa marka ilaahay soo dejiyey nabigu waa istaagay sala allahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam yaa macshara quraysh quraysh jamaacadiisiiyow uu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam aw kelimata naxwaha ama kelimuu yidhi kelimadaasoo naxwaha kelimadaas la mida waa shakun min araawi ama ereygaas erey ku macno ah ayuu nabigu ku dhawaaqay sala allahu calayh wasalam ishtaruu iibsada anfusakum nafafyaalkiinni min cadaabillahi ula jeedaa nabigu sala allahu calayh wasalam war qof walbuu cadaabka ilaahay naftaada ka iibso laa uqni anigu ma deeqayo ma terayo cankum xaggiina min allahi min cadaab illahi shay-an cadaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu ilaahay idiin qoray idiin qadaray waxba anugu kama tarayo yaa bani cabdimanaaf reer bani cabdimanaafow laa uqni cankum xaggiina kama tarayo min allahi min cadaabi illahi shay-an yaa cabaasa bni cabdilmudalibow laa uqni kama tarayo canka xaggaaga min allahi min cadaabi illahi shay-an wayaa safiyatu safiya camata rasuuli illaahi sala allahu wasalam wabaaraka calayhi rasuulka ilaahay eedadiisii maxalushaahidka bukhaari waa lafdiga wayaa safiya camata rasuulilah qaraabadii soo gashay waana haweenkii haweenka lafdulqaraaba inay soo gelayaan ula jeedaa wayaa safiyatu camata rasuulillaahi ahayday sala allahu wasalam wabaaraka caleyh laa uqni anigu ma deeqayo canki xaggaaga min allahi min cadaabi illahi shay-an kama deeqayo wayaa faadimatu binta muxamadin sala allahu wasalam wabaaraka caleyh ahayday saliini i weydiiso maa ayo ladii kii shi'ta aad doonayso min maali aniga maalkayga i weydiiso laa uqni kama deeqayo canki xaggaaga min allahi ilaahi xaggiisa shay-an waxma kama deeqayo xataa gabadhii nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyh qaraabadii soo gashay marka in haweenka iyo carruurtii iyo kulli inay lafdiga qaraabada soo gelayaan ayuu u deliishanay imaamu albukhaari raximahu llahu tacaala xadiiska qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala taabacahu abulyamaan abulyamaan waxaa xadiiska ku mutaabaceeyey asbaq waa asbaqu bnu lfaraj alfaqiihu almisri faqiihi heer masarow can ibni wahbin uu xadiiska isaguna ka wariyay can yunus can ibni shihaabi zuhri qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala baabun hal yantaficu alwaaqifu biwaqfihi baabun haadaa midkani baabun baabu hal yantaficu alwaaqifu qofka wax waqfay isaga nafsadiisu ma ku nafcin karaa biwaqfihi waqafkiisa ma ku nafcin karaa masaladaasuu rabaa sheekhu inuu meeshan uga hadlo masaladu uga hadlayo imaamu albukhaari tarjamadan waxaa weeye qofku hadduu maal ama hanti hadduu waqfo maalkaas isaga nafsadiisu ma ku nafcin karaa wax ma ka qaadan karaa nafciga marka aqsaamu culimmada fuqahada aqsaam ay u qaybiyeenoo nafciga waaqifku uu doonayo maalkii uu waqfay naftiisa inuu uga waqfiyo aqsaam wey qofku hadduu yidhaaho tusaale ahaan marka horeba hadduu asagu isku waqfo waa masalo gaara hadduu yidhaaho waqaftu haada almaala calaa nafsi maalkan marka horeba waxaanba ku waqfay anaa isku waqfay hadduu yidhaho fa hada alwaqfu baatilun laa yasixu waqafkaasi waa baatilo ma ansaxayo leanna waqafka waxaa la doonaya adiga inuu kaa gudbo adiga inuu kaa gudbo dadka khaarijkaaga ah inuu u gudbo ayaa la doonay marka horeba hadduu nafsadiisiiba ka bilaabo ou yidhaaho maalkan ama beertan ama ceelkan anaa isku waqfay ama gurigan anaa isku waqfay hadduu yidhaaho waa waqaf baatila oona ansixaynin masale kale culimmadu ay ka hadlaan oo xagga nafcigo hadduu yidhaaho bishardi an yuqdaa min alwaqfi duyuuni wuxuu shardiyey masalan wuxuu yidhi beertan waan waqfay laakiin bishardi wixii daynahoo igala waa in bishardi beertan aan wakfi laga bixiyo waa manaaficuu shardiyey marka manaaficuu shardiyey muxuuna manaaficda u shardiyey xoolihii uu wakfay naftoodii inuu manfaco ka helo wuxuu yihi beertan waan wakfiyey bishardi in daymankayga haddii dayman ay galaan bishardi daymankayga in laga bixinayo wixii dayna beertan in laga bixinayo hada alwaqfu laa yasixu aydan isaguna waqafka noocaasi ma ansaxay liannahu kalwaqfi cala nafsi waxay la mid tahay qofku isagoo nafsadiisii wax ku waqfay ayay la mid tahayo isaguna ma ansaxayo waa masalada saddexaad ee culimmadu ay ka hadlaan waxaa weeye hadduu idaa sharada annadara linafsihi qofkani wuxuu shardiyey waaqifkii inuu beertan uu waqfay bishardi anugu inaan naadir ka noqdo wiil bishardi beertan ama ceelkan aan waqfay bishardi inaan naadir ka noqdo oo anugu aan ilaaliyo mas-uul aan ka noqdo oon ka shaqeeyo saasuu waqfay wa aakhuda ujrata naadiri naadirkii wuxuu qaadan lahaana bishardi anigu inaan qaadanayo qofka awelba qofaa shaqaalo ka noqon lahaa anigaa shaqaalo ka noqonayo tawalinaya wixii ka soo baxana bishardi anigu aan qaadanayo ilaa shaqaalaba waxbuu iga qaadan lahayo saas hadduu yidhaaho culimmada jumhuuru waxay leeyihin jumhuuru lfuqahaa haadaa waqfun saxiix kaasi waa waqfi saxiixo waa bimansilati naadir markaa bimansilati naadir wey naadirku waxbuu qaadan jiray wixii qarashoo naadirku uu qaadan jiray hadduu naftiisii uu u shardiyo haddee maalkii waqafka inuu wax ka cunay noqon mayso waxay noqonaya xoolihii naadirku uu qaadan jiray inuu asagu qaatay taasay noqon marka masaladaasi waa masalo saxiixoo saasay u kala qaadeen culimmadu hal yantaficu alwaaqifu biwaqfihi waaqifku waqafkiisa ma ku nafcin kara qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala waqad ishtarada cumaru cumar wuxuu shardiyey oo shardi uu ka dhigay laa junaaxa dembi ma ahaanin calaa man shaksi dushiisa dembi ma ahaanin shaksigaasoo weliyahu waqafkayga tawaliya oo maamula qofkii waqafkayga tawaliyo maamulaya yacni dushiisa dembi kuma ahaanin an ya'kula inuu ka cuno minhaa ardadan xaggeeda dhuluu waqfaya ardadan waqafka inuu wax ka cuno ilaa isagu waa mas-uulkii waa naadirkii waqafkee wax waa ka cuni karaa saasuu shardi uga dhigay markaasuu imaamu albukhaari wuxuu min baabi alfiqhi walistinbaad ku yidhi waqad yeli waqad yelida waa min kalaami albukhaariyi tafaquhan waistinbaadan waa fiqhi uu yacni asarkaas sayd cumar uu kala dhex baxay waa hadalkii bukhaari wuxuu yidhi bukhaari waqad yeli lwaaqifu waaqifka naftiisana inuu maamulaa dhici karta xoolihii waqafka ahaa wa hayruhu hayrkiisna inuu maamulaa dhici karto hadde hadduu asagii maamulayo hayrkiina maamulayo markii horena cumar uu shardiyey calaa man weliyahu an ya'kula minhaa maxaa imaanaya waaqifka inuu wax ka cuni kara hadduu shardisto leannahu waxaa yacni dhici kartuu ku leeyahay waaqifka naftiisa inuu mas-uuliyaddii maamulkii uu qabto markii horena sayidina cumar hadduu shardiyey qofkii yacni maamulaya waqafkayga waxbuu ka cuni karaa hadduu shardiyey hadde waaqifkiiyaa maamulkii u bannaan inuu soo faragashado isaguba naadir uu noqdo marka way u bannaan tahay way u bannaan tahay isagoo waaqifa inuu yacni mas'alatu nadar uu wax ku cuno masalatu nadar walmas-uuliya masaladii nadarka iyo mas-uuliyaddii waqafkii wax waa uga cuni karaa taasuu ula jeedaa imaamu albukhaari wakadalika qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala waa fiqhigii waxaa socdaya istinbaadka imaamu bukhaari wuxuu yidhi bukhaari wakadalika sidaas waxaa la mid a man qofkiyaa la mida qofkaasoo jacala badanatan neef geela yeelay aw amase shay-an yeelay lilaahi liajli illaah yacni badana neef geeluhu sadaqaystay ama shay kale maal kale ayuu sadaqaystay falahu wuxuu iska leeyahay qofkaa neefka geela sadaqaystay ama wax kale sadaqaystay an yantafica biha bitilka albadana badanadaas waa ku nafcin karaahu yidhi bukhaari kamaa yantaficu hayruhu hayru lmutasadiqi kii wax sadaqaystay hayrkiiba sida neefka geela uu ugu nafcin karo wain lam yashtarid yuusanba shardinin qofkii mutasadiqa ay nafca linafsihi markii horeba yuusan nafciga naftiisa u shardino bishardi inaan badanadan anigu wax ku nafciyo yuusan dhihine oo u bannaantay masaladanna waa uga qiyaas qaatay sheekhu raximah llahu tacala qofka waaqifkaa inuu wax ku cuni karo masalatu yani masalada masalatu nadar walmas-uuliya inuu waqafkii wax uga cuni karo wuxuu kaluu sheekhu u deliishaday qofku hadduu neef geela uu sadaqeeyo neef geela hadduu masaakiinta uu ku sadaqeeyo falahu an yantafica biha kamaa yantaficu hayruhu gaadiid waa ka dhigan karaa safarada waa ku geli karaa intii gacanta masaakiinta uu ka gelayo gacanta masaakiinta intuu ka gelayo waa isaga se nafcin karaa gaadiiduu ka dhigan karaa xataa hadduusan shardin xataa hadduusan shardinin قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني قال حدثنا أبو عوانة هو وضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة وقتادة بن الدعامة السدوسي التابعي الطرير عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه رأى رجلا nabigu wuxuu arkay nin sala allahu wasalam wbaaraka calayhi ninkaasoo yasuuqu kaxaynaya badana neef geelahoo xaramka uu ku sadaqaystay masaakiinta xaramka uu ku sadaqaystay asagoo kaxaynayoo gadaal ka quminaya ayuu arkay nabigu sala allahu alayh wasalam faqaala markaasuu nabigu sala allahu alayh wasalam lahu lirajul ninkaas neefka quminaya oo gadaal ka quminaya wuxuu isleeyaha waa kaa xaaraan inaad korto oo gaadiid aad ka dhigato nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi irkabha gaadiid ka dhigo oo kor neefkan faqaala markaasuu wuxuu yidhi saxaabigii yaa rasuula allah inaha badana waa sadaqo waa wax masaakiinta aanu wada xaramka aan ku sadaqaysa neefgeeloo sadaqaawi qaala fi athaalita markii saddexaad aw iraabica ama markii afaraaduu nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi irkabhaa weylak halaagaaga kor waa masaladu way kuu bannaantahe uu yidhi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh aw wayxaka ama halaagaaga way kuu bannaanta uu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam kor masaladaa xadiiskaasi usoo deliishaday qofka waaqifku waqafkiisii yacni masalatu nadar walmas-uuliya waa ugu nafcin karaa neef qofku masaakiinta xaramka uu ku sadaqaysta ama masaakiin kale uu ku sadaqaystana gaadiid waa kasii dhigan karaa gacanta masaakiinta intuu neefku ka gelayo قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل هو إسماعيل بن أبي أويس المدني قال حدثنا مالك هو مالك بن أنس الأسبحي إمام دار الهجرة عن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان المدني عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها كرو يري نبي صلى الله عليه وسلم قال نيكو حري يا رسول الله إنها بدنة وأن فان صدق استيسي أكرا قال نبي صلى الله وسلم وبارك عليه اركبها ويلك في الثالثة ويري أو في المرة في الثانية أو في المرة الثالثة ويري قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا أوقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز باب هذا متكاني باب باب إذا أوقف ساس مؤذن دي. مس إذا وقف نسقوينكaa saran نسqooyinka wqfa dhigayo wuxuu yidhi sheekhu baabun hada midkani baabun baabu wey awqafana waa luqaة fii waqfa laakiin waa luqa daciifaw oo lafdiga waqfa waxaa laga saaraa waqf isagoo loola jeedaa afcala laga dhisaa oo waxaa la yidhaha awqafa la yidhaha afcala waa laga samayn karaa lakiin luqa daciifa weyo luqada صaxiixa ah ee raajixa ah waa luqada ka dhisaysa facala waqfa baabun hada midkani baabun baabu idaa waqafa hadduu waqfo shay-an shay hadduu waqfo shaksigu qabla an yadfacahu intuusan shayga u dhiibin ilaa hayrihi shayga intuusan hayrkii u dhiibin ayuu waqfayba fa huwa waqafkaasi jaa'is ay saxiix waqafkaas waa waqaf saxiixa wey bimacnaa laa yushtaradu fi lwaqfi alqabdu qabdi laguma shardiyo masaladaasuu sheekhu ula jeedaa masalada ula jeeda waxaa weye bimacnaa yasixu alwaqfu qabla alqabdi yasixu alwaqfu qabla alqabdi qibdooshada ka hor ayuu waqafkuba iska ansixi saasuu masalada sheekhu ula jeedaa raximah llahu tacala waana masale jumhuurtu ay qabaan oo minhum alimaamu shaafici jumhuurta sidaa qabtana waxaa ka mid a imaamu shaafici raximah llahu tacala jumhuurtu waxay leeyihiin qofkan haddii haddii masalan beertan uu waqfo uu yidhaaho masaakiinta ama fuqarada ama qaraabadayda ayaan beertan ku waqfay hadduu yidhaaho inuu markaa fuqaradii iyo masaakiintii yidhaaho kaale iga qibdooda beerta soo gala beerta soo gala wixii miskiino iga qibdooda inuu yidhaaho shardi ma ahan taas taasi shardi maahan inaysan shardi ahayn waxaa deliil u ah qofkii waaqifka naadiru noqon kara qofkii naadira beertii asaga gacanta ku hayn karaba isagaana waqfay beertii isagoo waqfay ayuu haddana gacantii kusii hayn karaa markaasuu maamulkeedii iyo gacan kuhayntii kulli asagaa haya wixii qalladeeda ahay manaafic ka soo baxo masaakiinta siinaa markaa masaladaasi marka masale saxiixa w qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala lianna cumara wuxuu u deliishaday masaladii maxaa yeelay sayd cumar uu yidhi awqafa muidin dhig haddana mise waqafa awqafa kulli nusqooyinka saasay qabaan luqa daciifa wey lianna cumara maxaa yeelay sayidina cumar wuxuu yidhi awqafa beeruu waqfay sayidina cumar dhuluu waqfay faqaala markaasuu sayidina cumar wuxuu yidhi laa junaaxa dembi ma ahanin calaa man weliyahu qofkii waqafkan maamula an ya'kula inuu ka cuno dembi ma lahan u yidhi walam yakhusa mana uusan khaas yeelin sayidina cumar in weliyahu waqafka cumaru xataa hadduu maamulo oo asagu gacanta uu kusii hayo hadduu gacanta ku hayona lagama qibdoon soo ma ah lagama qibdoon isagii xataa hadduu gacanta ku hayo walam yakhusa cumar ma uusan khaas yeelin in weliyahu cumaru cumar hadduu tawaliyo ow hayruhu ama cumar hayrkiisii hadduu waqafkii maamulo ma uusan khaas yeelin marka maxaa bannaanaanaya waaqifka inuu gacanta kusii hayo ay bannaan tahay waxba qabdi lama shardinayo qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala wa qaala anabiyu nabiguna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi liabi dalxata wuxuu ku yidhi araa waxaan arkay an tajcalahaa beerta inaad yeesho fi laqrabiin dadka qaraabadaada dhexdooda inaad yeesho marka ulajeeddada xadiiskan meesha uu ka deliishanayo waxaa weeye bimacnaa kharajat kharajat ilbustaan min milkihi bimujaradi qowlihi hiya lilaahi sadaqa hiya lilaahi sadaqa markuu yidhi markaasiiba milkigiisii ay ka baxday milkigiisii lafdigaasay uga baxday ula jeeda wa qaala nabiyu nabiguna sala allahu alayh wasalam liabi dalxa wuxuu ku yidhi araa waxaan arkay an tajcalahaa beerta inaad yeesho fi laqrabiin faqaala markaasuu wuxuu yidhi abu talxa afcalu waan samaynaa rasuulka ilaahayow faqasamahaa nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh faqasamaha abu dalxihi faqasamaha abu dalxa markaa waa qaybiyey fii aqaaribihi qaraabadiisii ayuu u qaybiyey wa bani camihi in adeeradiisina waa u qeybiyey markaana nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ma dhihin maad qibdooshiisid si waqafka u ansaxo maad qibdooshiisid oo lafdulqabdi ma uusan shardin nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waqafkii abi dalxa qala alimaamu albukhariyu raximah allahu tacaala baabun idaa qaala daari sadaqatu lilah walam yubayin lilfuqaraa aw gayrihim fahuwa jaa'is wayucdiiha lilaqrabiina aw xaysu araada baabun haadaa midkani baabun baabu idaa qaala hadduu yidhaaho shaksigii hadduu yidhaaho daarii sadaqatun lilah gurigaygu waa sadaqo lilaahi liajli illaah ilaahay dartiisuu gurigaygu sadaqo u yahay saas hadduu yidhaaho walxaal lam yubayin lilfuqaraa'i aw gayrihim fuqarana uusan caddayn ama fuqara kayrkood uusan caddaynin bimacnaa wuxuu la jeedaa sheekhu lam yubayin masrifa alwaqfi waasadaqa meesha waqafka uu u iilayo ma fuqaraa ma masaakiina ma qaraaba waxba uma caddayn wuxuu ku dhawaaqay uu ku gaabsaday daarii sadaqatun lilah wax kalena kuma derin masrifu sadaqa ma sheegin meesha sadaqada loo iilayo ama loo leexinayo siiqada kuma derin markuu dhawaaqayo siiqada saas uu ugu dhawaaqo daarii sadaqatun lilah intaasuu isaga gaabsaday baabun hadaa midkani baabun baabu idaa qaala hadduu yidhaaho shaksigii daari aniga daartaydu waa sadaqa lilaahi liajli illah ilaahay dartiisay daartaydu sadaqo u tahay walxaal lam yubayin uusan caddaynin lilfuqaraa'i aw gayrihim fuqarana ma sheegin dad kalena ma sheegin lafdigaas hadduu ku gaabsado fa huwa waqafkaasi jaa'is bimacna saxiix waqafkaasi waa jaa'iso waa saxiix marba hadduu lilaahi yidhi yaqacu cala alwaqfi waqafuba isaga dhici waqaf saxiixu isaga dhici wa yucdiiha markaas kabacdi wuxuu siin karaa lilaqrabiinuu siin karaa aw xaysu araada ama meeshuu doono aw yadacu xaysu araada ama waqafkii wuxuu dhigi karaa meeshii uu doono markaa kabacdi tasarufka asagaa u madax bannaan masaladan masale laysku khilaafay siiqada noocan oo kale ah waqafku ma ku ansixi waa la ysku khilaafay imaamu shaaficina laba qowl ayuu masaladan ku leeyahay qofku hadduu yidhaaho daari sadaqatun lilah ama maali sadaqatun lilah ama bustaani sadaqatun lilah waa iska mihaal wax walbaa soo gelayey mihaaluu sheekhu ula jeedaa lafdigaa hadduu ku dhawaaqo oo masrifkii uusan caddaynin meesha loo iilayo waqafkaa ama sadaqada loo iilayo ma uusan caddaynin laba qowloo imaamu shaafici uu ku leeyahay qowl imaamu shaafici raximah allahu tacaala wuxuu leeyahay waa ansixi lafdigaasi waa ansixiyo waqaf ahaan uu ansixi kabacdina xoolahaas waxau u iili karaa qaraabadii aw xaysu araada waa sida bukhaari uu qabo raximahu llahu tacaala laakiin qowlka uu u badan yahay imaamu shaafici madhabka shaaficiguna raajixa ku ah wuxuu yahay inuusan ansixaynin sadaqatun lilaahi ma ansaxayo xataa yubayina almasrif ilaa meesha uu ku waqfayo uu sheego qowlka raajixa madhabka imaamu shaafici ku raajixa waxaa weeye bayaanu lmasrifi waajibun meesha masrifka in la sheego waa waajib waa qowlka imaamu shaafici raximah اllahu tacala agtiisa ku raajixa qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala qaala الnabiyu nabigu wuxuu yidhi salى اllahu wslama wbaaraka calayh liabi dalxata abi dalxa wuxuu ku yidhi nabigu salى اllahu عalيh wasalam xiina waqtigii qaala uu yidhi markaa abi dalxa axabu amwaali ilaya bayruxa markuu yidhi xoolahayga waxaan ugu jecelahay beerta bayruxa markuu yidhi wainahaa sadaqaة lilah wainahaa beertaasina sadaqaة lilah waa sadaqo lilaahi liajlillahi lafdigaa markuu ku dhawaaqa lafdigaas uu ku dhawaaqay nebigu sala allahu calayhi wasalam faajaaza annabiyu nebigu sala allahu wasalama wabaaraka calayhi waa ogolaado waa banneeyey bimacnaa ajaaza waa banneeyey nebigu sala allahu alayh wasalam dalika alwaqfa waqafkaas nebigu waa banneeyey sala allahu wasalam wabaaraka calayh min gayri tacyiini lmasrifu uu la jeedaa bukhaari masrifna lama cayinin meesha masrifkana markaa lama cayininoo wuxuu iska yidhi abi dalxa inahaa sadaqatun lilah uu ku gaabsaday masrifkana ma sheegin markaa kabacdiyu tala waxaa loogu soo jeediyey qaraabada inuu siiyo oo markaa kabacdi kula taliyey nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh wa qaala bacduhum qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala wa qaala bacduhum culammada qaarkooda waxay yidhaaheen wuxuu ula jeedaa shaaficiyada shaaficiyadu ula jeedaa imaamu albukhaari wa qaala bacduhum culammada shaaficiyada ula jeedaa qaarkood waxay yidhaaheen laa yajuusu ma bannaana waqafka noocaasa sadaqatun lilah ma bannaana in lagu gaabsado xataa yubayina ilaa qofku waaqifku uu ka caddeeyo liman yaa iska leh liman ilwaqfu waqafka yaa leh marka hore siiqada waa inuu ku sheego waa imaamu shaafici qowlkiisa raajixaawo wa qaala bacduhum culamada qaarna waxay yidhaaheen laa yajuusu waqafka noocaasa ma bannaana xataa yubayina ilaa qofka waaqifka uu ka caddeeyo liman ay liman ilwaqfu xoolahan yaa iska leh marka horeba siiqada waa in lagu daro wuxuu yidhi imaamu bukhaari walawalu walqowluawalu qowlkii horaase asaxu saxnimo badan waa qowlka asaga uu doortay oo inaan masrifka loo baahnayna sadaqatun lilahi bay ku filan tahay markaa kabacdina qaraabadaada ama siiso aw xaysu araada meeshaa doonto markaa kabacdi u leex qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabun idaa qaala ardii aw bustaanii sadaqatun lilah can ummi fahuwa jaa'isun wain lam yubayin liman daalika waa tii hore masaladii haddii ka agdhowdaha masaladan hadda isaguna sheekhu uu sheegayo raximah llahu tacaala baabun haadaa midkani baabun baabu idaa qaala hadduu yidhaaho shaksigii sadaqada la bixayo wax waqfayey hadduu yidhaaho ardi aniga dhulkaygii aw amase bustaani ama aniga beertaydii sadaqatun lilah waa siiqadii haddaan soo marno kale sadaqa weeyo lilaahi liajli illaah ilaahay dartiisay sadaqa u tahay hadduu yidhaah wuxuu ku daray keliya masaladani tii hore uga duwan tahay can ummiyayna sadaqa ka tahay oo muxuu sheegay waa bayaanu lmutasadaqi canhu qofka sadaqada laga bixinayo bis a halkan la sheegay laakiin haddana lama sheegin walam yubayin almasrifa welina masrifkii waa taagan yahay oo masrifkii lama sheegin meesha loo ilayo sadaqada ma fuqaraa lagu waqfay ma masaakiina lagu waqfay keliya masaladii hore waxay uga duwan tahay qofkan wuxuu sheegay mutasadaqu canhugii qofkii yacni sadaqada yacni loo niyeestay un baa la sheegay masaladii taasay uga duwan tahay baabun hadaa midkani baabun baabu idaa qaala hadduu yidhaaho shaksigu arday aniga dhulkayga ow bustaani ama beertaydii waa sadaqa lilaahi liajli illah can ummi hooyadayna sadaqa ka tahay fa huwa waqafkaasi jaa'isuhu waqafka noocaasi waa jaa'is wain lam yubayin yuusanba caddaynin liman qofkeebuu daalika waqafkaasi u sugnaaday waa sidii masaladii uu qabay imaamu الbuخaari raximah اllahu taعaalى qaala اlimaamu الbuخaariyu raximah اllahu taعaalى xadaثana moxamed wa moxamed ibnu salaam albikandi ula jeeda qaala akhbaranaa makhlad ibnu yaziid makhlad ibnu yaziid aljazari qaala akhbaranaa ibnu jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaziiz ibnu jurayj almaki qaala wuxuu yidhi ibnu jurayj akhbaranii yacla waa yacla bnu muslim almakiy maantana wuxuu ka qaaday cikrama annahu samica cikrama walaysa lahu fi saxiixi اlbukhaari annahu yarwi can cikrama ila hada alxadiis asagoo cikramo ka qaadaya yacla bnu muslim almaki xadiis cikramo uu ka qaadayo halkan mee bis oon ayaa saxiixu lbukhaari oo dhanba uga jira qaala akhbaranii yacla annahu samica yacluhu wuxuu maqlay cikramata yaquulu amba'anaa waxaa noo warramay ibnu cabaas radia allahu tacaala canhuma ana sacda bna cibaada saxaabiga la yidhah tuwufiyad ummuhu hooyadiisaa la oofsaday walxaal huwa sacadna haa'ibun canhaa hooye uu ka maqan yahay faqaala markaasuu sacad wuxuu yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahi ow ina ummii hooyaday tuwufiyad waa la oofsaday walxaal ana haa'ibun canhaa anigoo hooyo ka maqanaan la oofsaday ayanfacuhaa hooyo shay-un wax ma anfacayaan in tasadaqtu bihi shayga canhaa hooyo xaggeeda haddaan shay ka sadaqeeyo ma gaari sadaqadu qaala nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi nacam sadaqadu way anficiyo way gaari qaala markaasuu wuxuu yidhi saxaabigii fa innii ushiduka waxaan markhaati kaaga dhigi anna xaa'idii beertayda almikhraafo la yidhaha sadaqa calayha ay canhaa calayha bimacnaa canhaaw sadaqa inay tahay oo calayha bimacnaa canhaa hooyo xaggeeda inaan ka sadaqeeyey ayaan markhaati kaaga dhigi walam yubayin ilmasrif masrifkiina saxaabigaasu ma caddayn meesha uu waqafkaa u iilayo saxaabigu wuxuu caddeeyey keliya bayaanu lmutasadaqi canhu qofka sadaqada loo niyeystay bis ayuu sheegay adiladaasuu sheekhu masaladii uu ku xoojiyey waa masaladii asagu uu qabay imaamu lbukhaari raximah اllahu tacaala qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabun idaa tasadaqa oo waqafa bacda maalihi ow bacda raqiiqihi ow dawaabihi fahuwa jaa'iz baabun hadaa midkani baabun baabu idaa tasadaqa hadduu qofku sadaqaysto ow amase waqafa uu waqfo bacda maalihi maalkiisa qayb ka mida hadduu waqfo ama uu sadaqaysto ow amase bacda raqiiqihi ama addoommadiisii qayb ka mida hadduu qofku uu sadaqaysto ow dawaabihi bacda dawaabihi ama daabooyinkiisii geeliisii iyo loodiisii iyo fardihiisii qayb ka mida hadduu qofku uu sadaqaysto ama uu waqfo fa huwa waqafkaas isaguna jaa'izun waqafkaas isaguna jaa'is waa masaladii la dhihi jiray mas'alatu waqfi almanquul waalmushaac uu rabaa inuu ka hadlo masaladaasi waa masalo saxiixoo waqfu lmanquul waalmushaac waa saxiix waqf lmanquul ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye bimacnaa shayga la waqfayo inuu yahay hanti ma guurtaa inuu yahay shardi ma ahanu shayga la waqfayo hanti ma guurtaah oo dhul iyo dhul iyo waxyaalaha inuu noqdo shardi ma ahan oo qofku wuxuu waqfi karaa hanti yacni manquula hanti manquula qofku waa waqfi karaaho waa ka sheekhu kuleeyahay raximahu llahu tacaala ow bacda raqiiqihi aw dawaabihi addoommadiisuu qofku waqfi karaa qayb ka mida daabadihiisii maalkiisii qayb ka midahu waqfi karaa kulli waxaasoo dhani waa saxiix waxaa kaloo sidaas oo kale la mid a lafdiga bacdi lafdiga bacdi sheekhu haddana wuxuu ku ishaari yacni waqfu lmushaac inuu jaa-is yahay oo saxiix yahay waana sida jumhuurtu ay qabaan oo imaamu shaafici uu ka mid yahay raximahu llahu tacala waxay leeyihiin waqafka mushaac waa saxiix mushaaca ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye tusaale ahaan qofkani wuxuu iska leeyahay toban boos oo kale toban boos oo kale ayuu iska leeyahay markaasuu wuxuu yidhi shan boos waxaan u waqfay masjid shan boos oo tobanta yacni boos ka mid a waxaan u waqfay masjid waa saxiix waa saxiix isagaana hadhow dib loogu laaban oo laleeyahay hadda masjidkii waxaa la doonaya in la dhiso waxaa la doonaya in lagu cibaadaysto waxaa la doonaya axkaamtiisu inay kala caddaato oo haweenayda markaa xaa'idadaahu inay geli kartay in kale dhulkii in la kala caddeeyaa loo baahan yahay kala caddee shanta aad ula jeeda noo sheego cabirka samee markaa ka bacdi asagii dib loogu laabana laakiin aslulmasala marka hore saxiix wey hadduu qofku yidhaaho tobankaygan boos shan ka mid a mana caddayn waa mushaaci mushaac wey shan ka mid ahan masjid u waqfay waa saxiix waa waqfu lmanquul iyo mas'alatu waqfi lmushaac saxiix wey laakiin culimmada shaaficiyada markaa waxay ka hadlaan qofku qabla albayaan intuusan caddayn oo maalan wuxuu yidhi tobankan boos shan ka mid ah ayaa masjid aan u waqfay uu yidhi intaan bayaani la dhihin qabla albayaan mas'alada intaan la kala caddaynin haweenayda xaa'idadu ma geli kartaa dhulkaa tobanka boos tobanka boos oo shan ka mida laga dhigay masaajid welina aan la caddaynin masaladaasi fuqahada shaaficiyadu ay baxfiyaan waxayna rajaxaan in gabadhu aysan geli karin gabadha xaa'idada ma geli karto qofka junubkaana kuma nagaan karo tobanka boos oo dhanba saasay shaaficiyadu ay leeyihiinoo sababtoo ah waxay leeyihiin kullu juz-in yaxtamilu an yakuuna masjidan tobanka boos tillaabo kastoo ka mid a waxaa ixtimaal ah in loola jeedo qaybtii masaajidka ixtimaalka awgeed waxay leeyihiin qofka kuma nagaan karo qofka junubka ah haweenaydii xaa'idadaana sidoo kale looma ogola tobanka boos oo dhan hadhowna asagaa bayaanka dib loogu laaban oo laleeyahay kala caddeedo marka masaladaas labadaa mas'alo ula jeedaa waqfu lmanquul iyo waqfu lmushaac labadaba saxiix weye qaala alimaamu albukhariyu raximah llahu tacaala xadaanaa yaxya bnu bukayrin waa yaxya bnu cabdillahi bni bukayr waa sheekhii misriga ahaa qaala xadaanaa leysu waa leysu bnu sacdin almisriyi can cuqaylin can ibni shihaab azuhri qaala wuxuu yihi ibnu shihaab akhbaranii cabdiraxmaan ibni cabdillahi bni kacb ibni malik ana cabdallahi bna kacbin qaala inuu yidhi cabdullahi bni kacb bni malik samictu waxaan maqlay kacba bni maalik oo aabba'a qultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow waa kacbaa dhahaye qultu qofka dhahay waa kacbu bnu maalik saxaabigu qultu waxaan idhi kacbu bnu maalik anigo yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow inna min tawbatii aniga toobadkeenkayga waxaa ka mid a an ankhalica inaan ka siibmo min maali hantidaydoo dhan aan ka dhex baxo sadaqatan xaaluu yahay maalku mid sadaqa ah ilى اllahi wa ilى rasuulihi salى اllahu slama wbaaraka calayh xaggiisana uu sadaqo u yahay ilahay rasuulkii salى اllahu slama wbaaraka calayh qaala markaasuu wuxuu yidhi nabigu salى اllahu عalيyh wasalam amsik calayka bacda maalika maalkaaga qayb ka mida hayso kacab haddii aad tahay fa huwa alimsaaku lbacdi qayb hantidaada ka mida inaad haysato ayaa khayrun laka adiga kuu khayr badan qultu markaasaan waxaan idhi umsiku waxaan haysanaa sahmii nasiibkaygii aladii nasiibkaasoo bikhaybara fii khaybara khaybara dhexdeeda nasiibkii ahaa ayaan haysan ayuu yidhi marka markii hore waa wada waqfay maalkii kabacdiyaa nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wuxuu kula teliyey qayb ka mida in carruurtiisa iyo dadka warasada uu u baaqi yeelo qaybna uu waqfo oo uu sadaqaysto ayuu nabigu ku booriyey sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wuxuu yidhi sheekha xaafidka washaahidu tarjamati minhu qowluhu tarjamada meesha laga deliishanayo xadiiskani waa amsik calayka bacda maalika fainahu daahir wuxuu ku yahay fii amrihi biikhraaji bacdi maalihi wa imsaaki bacdi maalihi min gayri tafsiil ayadoon la kala saarin bayna an yakuuna maqsuuman aw mushaacan mar inuu maqsuum yahay inuu waqafku mushaac ahaa ayadoon la kala saarin fayaxtaaju wuxuu u baahan yahay man manaca qofkii diiday waqfa almushaac oo shayga mushaaca waqafkiisu ma ansaxayo qofkii yiray wuxuu u baahan yahay ilaa daliili lmanci dliil mancinaya inuu la yimaado لأnna wqf الmushaac صaxiix qala الimam الbuخaariyu raximah اllahu taعaalى baabun baabun man taصadaqa ilىa wakiilihi ثuma radda اlwakiilu ilayhi baabun haadaa midkani baabun baabun man taصadaqa baabu man waan isku adiifinayna baabu man haadaa midkani baabu xukmi man shaksi xukunkiisii ayuu u baab yahay shaksigaasoo taصadaqa ilىa wakiilihi bimacnaa fawada sadaqatahu ayaa loola jeedaa tasadaqada wakiilkii naftiisuu ku sadaqaystay loolama jeedo baabu xukmi man shaksi xukunkiisii u baab yahay shaksigaasoo tasadaqa ay fawada sadaqatahu sadaqadiisii u bandhigay ilaa wakiilihi wakiilkiisii sadaqadii u bandhigay oo yidhi sadaqadan meeshii aad doonto adigu ku bixi uma markaa kabacdi radda alwakiilu qofkii sadaqada loo wakiishay ayaa haddana soo radiyey ilayhi ila almuwakili muwakilkii wakiishay xaggiisuu u soo radiyey asadaqata sadaqadii asagu ku soo radiyo wuxuu yidhi adigu meeshaa doonta ku bixi oo dadka qaraabada xadiiskii saxiix waxaa ku ah sariix waxaa ku ahoo masaladan ku cad xadiiska abi dalxa oo nabigu sala allahu wasalama wabaaraka caleyh markii hore loo wakiishay sadaqada nabigaa loo wakiishay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh fadachaa xaysu aradt meeshii aad doontid deji nabiyullahi moxamed sala allahu aleyh wasalam markaa nabigu sala allahu aleyh wasalam uu amar ku siiyey qaraabadiisa asagoo ku soo celiyey nabigu sala allahu aleyh wasalam yihi qaraabadaada si abu dalxow masaladaas marka inay bannaan tahay ayuu sheekhu inoo sheegay walidaalika xaafidku wuxuu leeyahay tarjamadan qowluhu baabu man taصadaqa ilaa wakiilihi uma radda alwakiilu ilayhi hadihi tarjama wa xadiisuhaa tarjamadan iyo xadiiskeeduba saqada waxay ka dhaceen min akari اlusuul kutubta inta badan waa ka maqan yihin walam yashraxu xadiiskana ma sharxin iyo tarjamadaba ibnu bataal wa habata fii riwaayati abi darin waxaa ku sugnaa can ilkushmihani khaasa يعني لفظa ترجمada u ku sugnaa لكن في رواaية على وكيلهi وثبتت ترجمة وبعض الحديث في رواaية الحموي ayuu ku sugnaa وqad نuزع البخاaرiيu بخاaري waxaa lagala dooday في انتiزاaع هذiهi ترجمة ترجمadan قاaبku ugala dhex baxay min قiصaة أبي dلحة قiصada أبي dلحة iyo ترجمadu see isku waaفqaya وuجيبa waxaa lagu jawaabay بأنa murاadahu بخاaري murاadkiisu wuxuu yahay أنa أبا dلحة لما أطلقa markuu إطلاaqay أنahu تصدقa inuu beerta sadaqaystay wa fawada ila nebiy nabigana uu u bandhigay sala allahu wasalam wbaaraka caleyh tacyiina almasrifi masrifka nabigu inuu cayino sala allahu aleyh wasalam wa qaala lahu nebiyu nabiguna uu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam dachaa fi laqrabiina kaana wuxuu ahaaday shabiihan wax u eg bimaa tarjama bihi wixii sheekhu uu tarjamaystay taasi way u ekaan kartaa wa muqtadaa daalika kaasina waxay keeni asixa taasina inay ansixaysa keeniyo waa masale markaa la dhihi karo tarjamadii waa waafaqsan yahay xadiiska abi dalxaw qaala alimaamu albuhaariyu raximahu llahu tacaala wa qaala ismaaciil wuxuu yidhi ismaaciil bn abi ways almadani ayuu ula jeedaa qaala akhbaranii cabdulcaziiz bni cabdillaahi ibni abi salamata waa alfaqiihu almadani faqiih heer madiina can isxaaq ibni cabdillahi bni abi dalxa wuxuu yidhi laa aclamuhu xadiiska anigu ma ogi waa min qowli lbukhaariyi laa aclamuhu waxaa dhahayo waa bukhaari bukhaari wuxuu yidhi laa aclamuhu xadiiskan anigu ma ogi abaa isxaaq inuu ka qaaday ilaa can anasin mahane anas bis inuu ka qaaday ayaan ogahay uu yidhi imaam albukhaari wa anas ibnu malik qaala wuxuu yidhi anas ibnu malik lamaa nasalad markay soo degtay aayaddan dhahaysa lan tanaalu lbira wanaag ma gaaraysaan xataa tunfiquu ilaa aad wax ka bixisaan mimaa shay xaggiisa aad wax ka bixisaan shaygaasoo tuxibuuna aad jeceshihiin jaa'a abuu dalxa yimid ilى rasuuli الlahi rasuulka ilaahi u yimid slى الlahu عalيه wasalam faqaala markaasuu wuxuu yidhi abu طalxa ya rasuul اlah rasuulka ilaahay o yaquul اllahu ilahi wuxuu leeyahay tabaaraka watacaala fii kitaabihi kitaabkiisa ilahay wuxuu ku leeyahay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun wa ina axaba amwaali xoolahaygana midka loogu jacayl badan yahay ilaya xaggayga loogu jacayl badan yahay bayruxaa'u beerta la yidhaaho qaala wuxuu yidhi anas wa kaanad waxay ahayd beertaasi xadiiqay ahayd beer xadiiqadaasoo kaana rasuululahi rasuulka alle uu ahaan jiray sala allahu alayhi wasalam yadkhuluhaa beerta mid gala wayastadilu bihaa haraysta beerta nebigu sala allahu alayh wasalam harkeeda iyo hooskeeda uu soo aadi jiray nebigu sala allahu alayh wasalam wayashrabu min maa'iha beertaa biyaheedana waa ka cabbi jiray nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi marka fahiya beertaydu ilallahi ilaahay xaggiisay sadaqa u tahay caza wajalla iyo wa ilaa rasuulihi ilahay rasuulkiisa sala allahu alayhi wasalam arju waxaan rajaynaa birahu ilaahay subxaanahu watacaala samafalkiisii iyo wadukrahu ilaahay kaydkiisii subxaanahu watacaala ayaan beertan inuu kayd iyo biri iiga dhigo ayaan rajayn fadachaa beerta dhig ay rasuula allahi rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam xaysu meeshii dhig araaka allaahu ilaahay uu ku tuso faqaala rasul marka waa min baabi tawkiil marka min baabi tafwiid waa u bandhigay dachaa xaysu araaka allah faqaala rasuulu llah rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi bakh waa wanaag ya abaa talxa daalika kaasi maalun maalu maalkaasoo raabixun ee ribxay qabilnaahu waan aqbalnay maalka minka xaggaagaan kaa aqbalnay waradadnaahu calayka waana kugu soo celinay waa tarjamadii marka waafaqsan tahay marka adaana kugu soo celinay fajcalhu maalka yeel fi laqrabiin dadka qaraabada ah dhexdooda yeel maalka fatasadaqa bihi marka waxaa sadaqaystay maalkii abu dalxa sadaqaystay calaa dawi raximihi qaraabadiisa dadka u saaxiibka ahaa ayuu ku sadaqaystay qaala anas wuxuu yidhi wa kaana minhum qaraabadii uu ku sadaqaystay waxaa ka mid ahaa ubayun iyo wa xasaan ayaa ka mid ahaa qaala anas wuxuu yidhi wa baaca xasaanu xasaan waa iska gaday xisatahu nasiibkiisii minhu min almaali maalkaa xaggiisa xaal nasiibka uu uga ahaaday min mucaawiyu ka iibsaday mucaawiyatu bni abi sufyaan ayuu ka iibsaday intii dhulkaa uu ku lahaa fa qiila lahu markaasaa xasaan binu haabit waxaa lagu yidhi tabiicu ma waxaad iska gadee sadaqata abi dalxa sadaqadii abi dalxa uu ku siiyey maxaad isaga gadi faqaala markaasuu wuxuu yidhi xasaan alaa abiicu ma gadayo miyaa saacan hal suus halkaa suus oo min tamrin ee tumir ah bisaacin hal saac bisaacin hal suus kuma gadayo miyaa saacaasoo min daraahima ee daraahim ah yacni wuxuu la jeedaa qof ka warran hal suus oo timira la yidhi naga sii hal suus oo daraahimaha lagu beegi waa gadan qofka hantidiisa ma leanna wax yar asagu bixinaa waxa la siinayana waa hanti aad u fara badan marka hantiha aad u fara badan haddaan beertii qaybtii aan ku helay aan ku helay maxaan u diidahayaa uu yidhi beecaas marka qaala markaasuu wuxuu yidhi anas ibnu maalik wa kaana tilka taasina waxay ahayd taasoo alxadiiqatu beerta ah fii mawdici qasri bani xudayla sartii reer bani xudayla booskeeday beerta ku tiilay alladii qasrigaasoo banaahu uu dhisay mucaawiya sartii mucaawiya uu dhisay dhinaceeda beerta ku tiilay marka qasrigii mucaawiya maadaama beertu ay u dhowdahay wuxuu jeclaystay khilaafadiisii sayidina mucaawiyata bni abi sufyaan in wixiiba qasrigiisa u dhegoo dhan oo boosasuu la wareego oo markaa si xaraasadiisa iyo ammaankiisu ay markaa ay u badbaadaan mucaawiyata bni abi sufyaan boosaskii u dhowaayo dhan ayuu iibsaday marka meeshan maxalu shaahidka xadiiska waxay geliyaan culimmadu ishkaal ishkaalay geliyaanoo ishkaalka meeshuu lafdiga xadiiska uga jira waxaa weeye haddee adiladii aanu soo marnay ee abwaabtii aanu soo marnay waxay ahayd in waqaf maalkani uu yahay beertii inuu waqfay ayaan ku soo wadnay axaadiista aanu soo marnay guud ahaan see marka waqafkii loo gaday hadduu waqafa beertii bayruuxa hadday waqaf ahayd see markaas u iibiyey xasaan ibnu haabit oo mucaawiya suu uga iibiyey ilaa waqafka laa yubaacu walaa yuhab waqafka mana la gadi karo mana la hibayn karo taasuu ka hadlay xaafidku wuxuu yidhi qowluhu wa baaca xasaanu xisatahu minhu min mucaawiya haadaa yadullu kani wuxuu tusinaa calaa anna abaadalxa mallakahum dadkii uu beerta siiyey inuu milki siiyey alxadiiqata almadkuura walam yaqifhaa calayhim inuusan ku waqfin milki caadiga aheeda kuma uusan waqfin id low waqafaha hadduu ku waqfi lahaa maa saaqa lixasaana xasaan uma bannaanaadeen an yabiicahaa inuu beertii qismiga uu ka helay inuu iska gado fa yucakiru marka waxaa calwinaya oo taasna bushinaya calaa man istadalla bishayin min qisati abi dalxa fii masaa'ili alwaqfi masaa'ilka waqafka qofkii u deliishada kani waa calwinaa haddana ishkaal kale wuxuu ka dhashay hadday saan tahay see maanta o dhan waqaf loogu deliishanayay haddii wixii ay tahay waa la gadan karaa oo waqafba uusan ahayn see masaa'ilulwaqaf loogu deliishaday ilaa fii ma laa tukhaalifu fiihi sadaqatu alwaqfa ilaa wixii sadaqadu aysan ku khilaafsanayn maahane waqafka wayaxtamilu waxaa suurtogala an yuqaala in la yidhaha sharada abu dalxa calayhim abi dalxa wuxuu ku shardiyey dadkii beerta uu siiyey lamaa waqafahaa calayhim markuu ku waqfay haddii aanu qabanno beertu waqafay ahayd wuxuu shardi uga dhigay anna man ixtaaja qofkii u baahda ilaa bayci xisatihi minhum qofkii baahiyo ay u geyso inuu nasiibkiisa iibsado jaaza lahu baycuhaa inuu saa u shardiya suurtogala waqad qaala waxaana yidhi bijawaazi haada shardi shardigan in waqafka lagu xiri karo oo la yidhaha lacalla haddii waqafka qayb ka mida loo baahdo waa la iibin karaa shardigan inuu bannaan yahay waxaa yidhi bacdu alculamaa culimmada qaaraa shardigaa oggolaaday ka caliyin wagayrihi sayidina cali bn abi aalib iyo hayrkiisba wallahu aclam oo waqaca waxaa dhacay fi akhbaari almadina limaxamed ibni alxasan almakhzuumi min dariiqi abi bakr ibni xasmin ana hamana xisati xasaan lacagtii xasaan uu ka bixiyey qaybtiisii mi'atu alfi dirhamin boqol kun oo dirham mucaawiya ka siista qabadaha uu ka qaatay min mucaawiyata bni abi sufyaan waa kii dhahaya marka haddii la ii keeno suus lacaga maxaan ku diidi suus lacaga maxaan ku diidi waa kii dhahaya qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabu qowli illahi tacaala hada midkani baabu qowli illahi tacaala qowlka ilaahay ayuu u baab yahay baabu macnaa qowli illahi tacaala qowlka ilaahay macnaha loola jeedo ayuu u baab yahay caza wajalla ilaahay uu yidhi wa idaa waktigii xadara alqismata qaybinta qismata almawaariis ayaa loola jeeda wa idaa waktigii xadara uu soo xaadiro alqismata ay qismata almawaariis xoolihii dhaxalka ahaa marka la qaybinayo qismadaa hadday soo xaadiraan ulul qurbaa qaraabo dad u saaxiiba hadday yimaadaan meeshii dhaxalka lagu kala qaybsanayay oo iyagu aan dhaxalka wax ku lahayn waa qaraabo aan dhaxalka wax ku lahayn ayaa goobtii soo istaagay walyataama dad agooman ah hadday yimaadaan meeshii dhaxalka lagu qaybinayo walmasaakiinu dad masaakiin ah hadday meeshii soo istaagaan farsuquuhum ilaahay wuxuu yidhi wax ka irsaaqa minhu min almaali almawruus maalkii la dhexlayoo la qaybinayay wax uun ka siiya ha duceeyaane wuxuun ka siiya dadkii meesha soo xaadiray saasuu ilaha yidhi aayaddaas marka maxaa loola jeedaa aayaddaasi ma mansuukha mise waa aayad aan mansuukh ahayn taasuu rabaa sheekhu inuu ka hadlo oo haddii la yidhaaho aayaddu mansuukh ma aha marka uma waxay noqon qof walboo markaa dhaxalkii yimaada meesha lagu qaybinayo dhaxalkii soo istaaga oo dhaxalkiina aan wax ku lahayn oo agoontii iyo aytaantii iyo masaakiintii iyo fuqaradii in wax laga siiyo may noqon haddii la yidhaaho aayaddu markaa mansuukh ma aha taasuu ka hadlay imaamu albukhaari raximahu allahu tacaala قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان هو السدوسي قال حدثنا أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر وجعفر بن أبي وحشية البصري عن سعيد بن جبير وشهيدك ودلي مركا حجاج بن يوسف الثقفي الدلي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحور ابن عباس إن الناس ضد أيا يزعمون وحي شيغنيا أن هذه تنتاس الآية آية نسخت إلا نسخي dadaa waxay leeyihiin aayaddani laguma camal falayo aayaddan waa la nasakhay dadkaasna waxaa ka mid ahaa minhum caaishatu umuna caaisha ka mid ahayd dadka qabay aayaddan inay mansuukh tahay aayaddan inay mansuukh tahay waa dadka uu radinayo cabdullahi bn cabbaas umuna caaisha ka mid ahayd wuxuu yidhi ina naasan dad ayaa yazcumuuna waxay sheeganayaan anna haadihi tantaasu alaayata aayadda ah nusikhad aayaddan in la nasakhay walaa maya wallaahi aan ku dhaartaahe maa nusikhat lama nasakhin uu yidhi aayaddan walaakinahaa aayaddani mimaa iladii kiyay ka mid tahay tahaawana naasu dadku ay fududeysteen bimacnaa bicamalihaa waxay ka mid tahay aayadaha iyo yacni qur-aanka ay dadku fududaysteen inay ku camal falaan oo ay dhaqan geliyaan laakiin mansuukh ma ahan waa madhabkii cabdullahi bn cabaasu wuxuu yidhi ibnu cabbaas humaa labadooda ayilmutasarifaani labada qof oo maalka ku tasarufaya waaliyaani laba qof oo maalkii tawalinaya laba qof oo maalkii tawalinayaa jiro waalin mid maalkii maamulaya oo yarisu wax dhaxlay maalkiina maamuluu ku leeyahay dhaxalkiina waxbuu ku leeyahay wadaaka kaasi aladii waa qofkii yarsuqu waa qofka masaakiinta la yidhi ha irsaaqo maalkii dhaxaluu ku leeyahay maamulna waa ku leeyahay waana qof qaangaar ah oo ahlu tadawucaw waa qof qaangaar ahoo mutabaric ahoo tabarucu uu ka ansaxayo qofkii hadduu qaangaar yahay tabaruciina uu ka ansaxayo aayadda waa lagula khidaabi calaa wajhi alistixbaabi wasunna laa calaa wajhi alwujuub waajib ma ahana waa sunna qofkii hadduu qaangaar yahay xoolihii mawaariistii la qaybinayey dad hadday soo xaadiraan masaakiin iyo agoon iyo fuqara hadday soo xaadiraan farsuquuhum waa lagula khidaabiyo waa inuu wax ka siiyo min baab alistixbaab saasuu ula jeeda waalin mid waali ah oo maamulaya maalkii yarisu waxbuu dhaxlaa wadalika wadaaka kaasi waaligaa wax dhaxlayana aladii kii way yarsuqu ay yarsuqu almasaakiin walfuqaraa waa midka masaakiinta iyo fuqarada la yidhi ha siiyo wa waalin mid kale oo isaguna maamulayana laa yarisu wax ma dhaxlo waxba ma dhaxlayo maamulk maamulkii maalkuu leeyahay laakiin dhaxalkii wax kuma laha wa huwa weliyulyatiim wuxuu ula jeedaa ibnu cabbaas waa qofkii agoonka ahaa maalkiisa qofkii tawalinayay weliyulyatiimkii wy kaas weliyatiimkaa wuxuu yidhi ibnu cabbaas fadaaka kaasi aladii waa midkii yaquulu masaakiinta ku dhahaya bilmacruufi bilqowli اlmacruuf waquuluu lahum qowla macruufan marka aayaddu ay leedahay waquuluu lahum qowla macruufan masaakiintii goobta soo xaadiray hadal macruufa ku dhaha marka la leeyahay waa ninkan isagu aan maamulkii wax ka bixin karin maalkii waa weliyulyatiimu xoolihii laadadan qaangaarahayn haddii loo qaybinayo xoolihii dhaxalkii qofka weliyatiimku xaq uma lahan inuu yidhaaho masaakiintii waxbaan ka siinaa waa xaaraan wey lama ogolay leannahu maal agoomeed w wa waalin waali kalena laa yarisu wax ma dhaxlayuu yidhi ibnu cabbaas fadaaka waaligaas aan wax dhaxlayn aladii waa midkii yaquulu dhahaya bilmacruuf waquuluu lahum qowlan macruufa ninka loola jeedana waa ninkaa weliyulyatiimka ah yaquulu wuxuu leeyahay ninka weliyulyatiimka ah oo xoogihii agoonta maamulaya wuxuu leeyahay laa amliku laka miskiinow anigu waxba kuuma milkin karo an ucdiyaka inaan wax ku siiyo xaq uma lihi waquuluu lahum qowlan macruufan uu ku fasiri marka waquuluu lahum qowlan macruufan qofka dhahayana waa laa amliku laka an ucdiyaka inaan wax ku siiyo anigu awood uma lihi wili wallah subxaana wa tacaala